shirkani wuxuu ku saabsanaa gacan qabashada iyo maalgelinta corinta fikradaha ganacsiga kuwaasoo laga caawinayay dhalinyarada iyo dadka guud ahaan somalilan iyo waddanka ka soo jeeda waxaa qabanqaabiyey hay-ado iyo maaragtay shirkado iyo xulafo iska kaashatay inay suurtogeliyaan in dib wax loogu celiyo maaragtay dalka taasoo markaa looga dan leeyahay inay ganacsigii fikradihii ka jiri jiray wax laga bedelo iyadoo la isticmaalayo technolojiyadda ugu dambeysay caalamka iminka oo ay ka dhex muuqato oo lama odhan karo technolojiyaduna ganacsi nooc kastaaba maanta waxaad sheegteen inuu tartankaasi furan yahay yaa u tartami karaya macnii inaad dhaqaalo ku caawisaan oo gacan qabataan fikrada ganacsi yaa u tartami karaya waxaa u tartami karaya qof kasta oo muwaadina ama ka soo jeeda geyga soomaalida waxa weeyaan waxaa lagu tartamayaa fikrado moogtahay ku salaysan xadaarad iyo moogtahay kala horeynta sida loo curin karo ganacsiga marka inaynu inaga laftirkeenu marka si loo eego aynu maalno caqliga iyo cududda dadka dhallinyaradeenna aynu baratansiina iyaga iyo dadka kale ee khayr da-dooda ama geygooda ama levelkooda ah oo aynu noqono dad competitive ah oo dad markaa baratami kara oo yeelan kara waxay dunida kusoo kordhiyaan taas weeyaan ta la raba in horta laga shaqaysiiyaa waad sheegto waxaad tidhi dadku waa u tartami karaan fikir ganacsi shuruudo nocmaaba looga baahanya qofka raba inuu ka qayb galo tartanka shuruudaha looga baahan yahay waxaa ka mida qofku inuu ahaado soddon shan iyo soddon jir iyo wixii ka hooseeya taa micnihidu maaha qofkii siddeetan jirkaha toddobaatan jirkaha kama qaybgeli karo muhiimad waxaa looga dan leeyahay inuu qofkaasi noqdo qofka kambaniga maamulaya ee loo daba fadhiyo qof lixdan jira afartan jira intaba waa bartners bay la noqon karaan khafradooda iyo wixii farsamo ay ku dhaamaan intaba way la wadaagi karaan taasi marka waxa weeyaan inaynu dhallinyaradii iyo mustaqbalka wakhtigoodii aynu fursad siino ta labaadina waxa weeyaan inay fikradda ganacsiga qofku doonaya inuu ka midha dhaliyaa tusaale ahaan iminka beeraha oo kale waxaynu odhan karnaa beeraha dee beertu waxay u baahan tahay biyo beertu waxay u baahan tahay cimiladii saalaalinteedii beertu waxay u baahan tahay midhihii ku habboonaa xilligaasi ama siisankaasi la beerayey waxaasi haddaan teknolojiyad la isticmaalaynin dee ma suurtoobaysa beer imika adduunka shaqaysaa tii inta dhulka midhaha lagu rido la sugi jiray maaha oo climate change wax la yidhaha baa jiro adduunka cimiladu isbedesha marka waxaad leedahay farsamada casriga inay la jaan qaadiso teknolojiyadda teknolojiyadda marka waa in wixii aynu haysanno wax badan baad already yaallay dee sida saxda ahayd looga shaqaysiiyaa oo la systemize kareeya oo teknolojiyaddii iyo fikradaha ganacsiga ee casrigii ay noqdaan kuwa hagaya ee maaragtay lagaga faa'iidaysanayo inanka somalilan jooga dee waxa weeyaan wuxuu ka howlgeli karaa way ka howlgareen kuwii somalilan ganacsigan qaybihiisii hore sanadadii hore ka soo baxay ethoobiya waxay ka howlgareen puntland waxay ka howlgareen soomaaliya oo ay ka sameeyeen dhaqaale qayla caadiya oo iyagoo halkan dabada ku haya shirkado waaweyn oo ka soo baxay oo caalamka galay mashruucan oo international noqdayna way jiraan markaad eegto marka la yidhaha ganacsi baa la gacan qabanayaa siyaabo kala duwan baa loo gacan qaban karaa ma dhaqaaluun baa siinaysaa mise habab kaloo loo gacan qabanayaa jira
dhaqaalu waa ka mid oo waa bilariska waa qodob waxa weeyaan waa tiirarka ku taagan yimid ahaan laakiinse waxaa ka muhiimsan dhaqaalaha waxaa loo yaqaano tababarka iyo agabka ganacsiga uu baahan yahay fikradda ganacsiga la abuuraya taasoo aan iminka de jaamacadna lagu barin dadka eeay tahay wax guud waxa jaamacadaha lagu bartaa tan laakiinse ay tahay ay bixinayaan khuburo ka socotaa kambaniyada waaweyn adduunka ugu waaweyn google facebook i b m n e c mastercard waxa weeyaan khubaro fortune companska adduunka ka tirsan ayaa barnaamijkan ku tirsan oo dabada kuwa ku haya iyagaa imanaya iyagaa intuu socdo labiyo toban isbuuc buu soconaya labiyo tobanka isbuuc business kasta iyo ganac kastayga furfuraya tartankan intee lag buu furnaanaya goormuu xidhmaya tartankan wuxuu furnaanayaa oo uu furmay kowdii bishii afraad oo aynu bishan ku jirna nahay ah waxaanu xidhmayaa shan iyo tobanka bisha lixaad marka uu xidhmo tartankan waxa weeyaan waxaa laba wiig bay qaadan doontaa inta la kala saarayo waxaa loo kala saaraa waa si transparenta shirkaddii ama ganacsigii ama fikraddii hal abuure ku guulaysataana waxay ku guulaysatay un keliya ta maaha inay barnaamijkan ka mid noqotee waxay ku guulaysatay tababar waxay ku guulaysatay gacanqabad waxa la yidhaha mentorship oo kambanigaasi weligiiba u soconaya mashaakilaha dhaqaale maaragtay kuwo business kuwo networks kuwo wixii ku soo baxsaday ee koritaankooda ka hor imaada laga caawinayo sidoo kale inta uu barnaamijkani socdo free offices bay leeyihiin oo ay ku shaqaysanayaan macnaha xafiisyo bilaash ay ku helayaan xafiisyo bilaasha oo ay ka shaqay ku shaqaystaan iyo oo u dheertayd markaa tii maalgelintu maalgelintuna maaha midun ku kooban waxa koobanaano iminka bixinaynaa waxa weeyaan qiyaastii sanadkan wax loogu tagalayn soddon kun oo dollar meel lagu bixiyo in baa jirta la bixin doono aan aniga laftirkaygu aanan ka warhaynin loogu talagalay oo dheer barnaamijka oo markasta waxa la yidhaahdo af soomaaliga waxaa lagu ingiriisiga muxuu noqonaya surprise yacni loogu talagalay in dadka kadis looga dhigo taasina waa waa waa markuu barnaamijku xidhma ayadana gaarkeeda loogu dhawaaqa